sawirkii soddon yoonay toddobo waqtisii horaayay eebbe wey ari lihberi intii shagaysataan yaa la koofadee maalinkii toddobaadna intii iska hergeshaan yoomka isin hergeshaasaan tasbiihda isin badiya yaa lidinka fadee geegaas maalin faylan yaa ente ummadda masiixiyiinta dowgii eebbe yaa wadajir ki gaarsiiyeen ummaddo kale oo jiiraankood ah ammaanti rabbiga yaana ki fikiraayeen hadda ka hor iise mayka ari hertiis ma diifadaasaan inii hanuunsanootaan adna i hasuusataan rootiga aama taas wayla kilijeede rootiga jirka iise waa midii iskutalaabta isi laki godbi yaa laki hasuusadee saasna isin yeeshaan yaa sin fayl badan madii sharbeedka isin dhantaan dhiigey yaa hasuusadaasaan mugii hasuusataan wayli kafadowhaay in tusaale idin ahaado midii ani kasoo nogodaaw ilaa yoomka maanta aan joogno taasna way tusaale ahaan linkijeede in dembigayna annaga laki dhagi dhiiggaas